waxaan rabaa inaan baaq u diro horta dadka degan halkan beelaha degan iyo ummadda soomaaliyeed ee degaankan degan in runtii nabad laga shaqeeyo waxaa weeye wax kastaa markii nabad helaa la helaa waxaan ugu baaqayaa in nabad laga shaqeeyo dabadeedna sidii maamul meeshaan dowlad goboleeda looga samayn lahaa runtii aan ku dadaalno labo annagu dowladda sida haddaan nahay waxaan ku baaqnay in gogashatan markii la xidho gogal kaleeto dhinacaas iyo laga furcadaado waan rajaynaya haddii la aado in laga shaqeeya taas waxaan kaloo rabaa baaq inaan u dilo hay-adaha gargaarka bixiya runtii awaaro baaxadle ayaa ka taagan gobolka waa in si dhaqso ah loola soo gaaraa wixii adigu caafimaad ah wixii ah cunto iyo ceelashii biyaha oo runtii qaarna jabeen qaarna gureen in ummadda biyola'aan haddi nolol ma jirto marka waxaan rajaynayaa runtii sidii biyo dhulka kan looga samayn lahaa ceelo looga samayn lahaa dadku biyo weeli lahaa waa in ay gargaar ku dadaalaan annaga xukuumadaaanna waa ku dadaalayna haddii la yidhaahdo hor baan ka soo saari doonaa